wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa gargaar raashina gaarsiisay dadka ku nool deegaanka jannaac cabdalee gobolka jubbada hoose deeqda raashinka oo ka koobnayd noocyo kala duwan ayaa waxaa ka faa'iidaysay qoysas danyara kuwaas oo tiri ahaan gaaraya ilaa shan boqol oo qoys qaar ka mid a dadka raashinka loo qaybiyey ayaa ka mahad celiyey deeqda la gaarsiiyey iyagoona dowlad goboleedka jubbaland ka codsaday in wax laga qabto baahiyaha kale ee ka jira deegaanka jannaac cabdalle aad baad u salaaman tihiin dhammaantiin dadka shacabka ah ee maanta deeqda meeshan ka soo qaybgalay inaad qaadatiin aad baan ugu mahad celinaynaa kuwa noo keena wasiirka masiibooyinka maaraynta gargaarka maanta aad buu u mahadsan yahay waxaan leenahay middaa iyo mid ka sii badan ayaan ka rajaynaynaa insha allahu biidni alkariim waxaa kaloo nago nooga farxiyeen oo na yidhaahdeen jidkii janaac cabdile iyo buuligudud inta isku xiraysay ayadana waan hagaajinaynaa oo laamiga la saaraya iyadana aad baan madaxweynaha noo soo gartay inaa nala soo gaarsiiyey raashinka noolagu saacido haddaanu nahay janaac cabdalle tobankiiyo boqolka waa idin salaamaynaa salaamta islaamkaan idinku salaamaynaa haddana sidaa waad mahadsantihiin deeqdii waadna soo gaarsiiseen waana qaadannay haddana waxaanu jecel lahay sidaa iyo si lamidaba inaad noo samaysaan waddadii aad naloo sameeyo ceelka naloo sameeyo ceel kale annaga iyo xoolaha naloo qaybiyo oo mid dadweyne iyo mid oo xoolaha nalaga dhigo tuubooyin naloo sameeyo guryo naloo sameeyo oo dayactir naloo sameeyo saasaan madaxweyne kaa codsanaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland maxamed cismaan jaamac ayaa dhankiisa ka warbixiyey gargaarka la gaarsiiyey qoysaska danyarta ah ee ku nool jannaac cabdalle isagoona u mahad celiyey dowladda imaaraadka carabta oo deeqda raashinkaa soo dhiibtay deegaanka jannaac cabdalle oo aan ka bixinayno hadduu alla idmo raashiin dhan ilaa shan boqol oo qoys kaas oo ka kooban burbariis saliid sokor oo iskugu jiro kuwii kaartoonka ee dowladda jubbaland ay bixinayso wasaaradda gargaarka ahaan waxaan u mahad celinayaa alla subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinayaa dowladda imaaraadka carabta oo deeqdan ugu deeqday dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan ee dhibaataysan ayaan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha axmed maxamed islaam oo gartay raashinka hadda loogu talagalay deegaamada ayadoona gaaraynin in la gaarsiiyo janaac cabdalle gargaarka raashinka ah ee la gaarsiiyey bulshada ku nool deegaanka jannaac cabdalle gaar ahaan kuwa danyarta ah ayaa la rajaynayaa inuu wax un ka bedelo baahida dhanka cuntada ah ee ay qabeen